asaaniiddii lagu sifeeyey inay tahay asax alasaniid baltaas haddana dee kuwii kale weyno bal markaas maraatib kale weynoo soo sheegay waa qeyba xagga asaaniidday kaba imanaysay imanka markan mutuunta eegana iyo axaadiis iyo kutubtii ay soo markaa laguba warinayay isaga xadiidkii saxiixa baa toddoba martaba inoo yeeshay toddobadii martabana dee waa lixdaa horeen soo sheegnay iyo tan oon kuba kordhisano ah imaam kaloo aimadii kamid ahayd xadiidku tasxiixiye maha imanka soo saaray imanka bukhaari iyo muslim waxay soo saareen dee saxiixnimaan u qaadanaynaa wixii bal cila ama naqdi kuba yimi mooyaane sidiisaan uba qaadanaynaayo uma baahna in la yidhaah dee waa tasxiixiye soo saarkan baa tasxiixa iyaga laakiin ragga kale kol hadday saxiix iyo xasan iyo daciifka kutubtooda kuba soo saarayaan werin ay xadiidkii wariyeen tasxiix ma aha waxay noqonaysaa waa inuu ama iyagu ay tasxiixiyaan ama nin kaloo aimadii kale kamida xufaada ahaa kii wariyeyba yaanu noqon inuu xadiidkii tasxiixiyo haddaba xadiidka nin muctamad oo imaami uu tasxiixiyey een ruwaadii bukhaari ama muslimna ruwaadiisu aanay ahayn ama ijtimaac ha noqoto waa markay shardigo labadiiba shardigooda tahay bu ijtimaaca wada ama infiraado marka ama shardiga bukhaari un tahay ama shardiga muslim un markaasaa qeybtii toddobaad noqonayso toddobadaa martabaan haynaynaa faa'iidadna sidaan soo sheegnay waa marka tacaarud yimaado ee tarjiix loo baahdo ayaa dariiqan la raacayaa say u kala horreeyeen baa loo kala horreysa markaasay faa'iidadu muuqanaysaa marka wuxu uhi sheekhu waada tafaawutu tafaawudkani inamaa huwa wuxuunba weeye binadari eegid la eegayo ila alxaysiyati madkuura waa xaysiyada aan soo sheegno maxay ah ee waa horreysiinta imanka la horreysiinayo wixii bukhaari iyo muslim kuba sugnaa sababtuna itifaaqa lagula kulmay labadooda kitaab aqbal taas marka jaanibkaa la eego taasna ay keentay ruwaaddii iyagu ay lahaayeenna bidariiqa lusuum baa tacdiilkoodii laysugu waafaqay oo inay ka horeeyaan ruwaaddii kale waa umuurta keentay taqdiimka bukhaari iyo muslim la horreysiye haddana shuruudoodii ama rijaashoodii laba horreysiyo marka jaanibkaa lagaba eego waxa weeye ayuu yahay tafaawudkan imanka aan sheegnay ee ah inay kala horeynayaan amaa low rujax haddii la raajax yeelo qismun qeyb la raajax yeelo calaa maa fowqahu wax ka sareeya lagaba raajax yeelo oo qismibaa la raajax yeelay wixii isaga murtaba ahaan ka horeeyey ee ka sareeyaa laga raajax yeelay biumuurin umuurna waa lagu raajax yeelay ukhraa kale oo taqtadii keenaysa atarjiixa tarjiix keenaysa fa innahu kaa qismigaas yuqadamu waa la horreysiinayaa calaa maa fowqa wixii ka sarreeyaa laga horreysiinayaa ciddani waa litacliil cile qad yacridu inuu u muuqdaa la arkaa uu ku yimaado oo u soo dariyo lilmafuuqi mufawaqi baa itaala laakiin faa'iqan sada ismiga faacila ismigeedii mafcuul weeye waa ficil sulaatiya faaqa asxaabahu marka wax la dheeraado weeyaan isagii faa'iq baa la odhan ciddii ama wax lagalaba dheeraana mafuuq bay noqon sidaa dee qaalo oo kale ismigii faacila waa qaa'il ismigii mafcuul maquul buu noqonayaa marka waa taa baabkeed ama mufawaq dee fawaqa ismigeedii markaa faacil mafcuul bay noqon laydeen id qad yacridu lilmafuuqa kii laga faa'iqsanaa laga raajaxsanaa ayaa waxaa suurtagalay inuu u yimaado u daahiro ama u muuqdo oo u soo dariyo maa yajcalhu wax ka yeelaya faa'iqan mid horeeya o sareeya masale aada u muhima ayuu inagu baraarujiyey halkanoo markan imanka bukhaari iyo muslim la raajax yeelayo laga raajax yeelayo labadoodii kutubtii kale ama bukhaari iyo muslim labadooda inta la isbaaldhigo ka muslim ka bukhaari la raajax yeelaya waxa weeye waa tarjiixu jumlatin calaa jumla waa kitaabka guud ahaan ayaa kitaabkii laga raajax yeelayaa ama labadii kitaab guud ahaan iyagoo dee jumladooda la eegayo ayaa kutubtii kale laga raajax yeelayaa ee taasi macnaheedu ma aha xadiid xadiid iyadoo loo eegayo oo la leeyahay xadiid kastoo bukhaari ku sugani xadiid kastoo muslim ku sugan waa ka raajaxsan yahay ama xadiid kastoo labadaa kitaab ku sugani xadiid kastoo saxiixa oo kutubta kale ku sugan waa ka horeeya taa maaha oo iyada taa maaha waxaa suurtagala xadiid marka hore dee jumladaa markan eegna laga raajaxsanaa oo dee laga horeeye maya laga horeeyey umuuro isaga qaraa-in ah oo kaloo laba socota inay taasi keento inuu ka horeeyo xadiidkii kale uu kaba horeeyo ee marka hore kaba raajaxsanaa saa daraaddeed waxa dhici karta oo la arka dee markale misaal ahaantaan soo qaadna halkaa inuu xadiid bal kaba soo qaado صaxiixa kuba sugan in camal ahaan uga horeeyo xadiid kaleo ama tirmidi ay wariyeen ama keyr kaleo dee umuuro isaga raajax yeelaya ayaa xadiidkan la socda taasna lama socoto wax kan ka raajax yeelayaa surto marka arrintu ma aha imika xadiid xadiid iyadoo xadiid kasta la raajax yeelayo labada saxiix ku sugan xadiid kastoo saxiix oo kutubtii kale kuba sugane waa jumlada guud isug markaa kitaabkan duuduubkiisa ayuu ka raajaxsan yahay kitaabkan kale duuduubkiisa taa weeye marka haddii dee taas markaa maxaa saa daraaddeed buu markii hore soo yidhi wahada aslun laa yukhraju canhu ila bidaliil tiibuu inoo sii wada waa daabitaasi xagga tarjiixaasi daliil baan kaga bixi karnaa marka macnuhu waxa weeyaan asalkaa waan haysanayo haddii aan daliil helo mid ka hooseeyey ka horreysiinaya iyaga dee daliilkaan raacaynaa laakiin haddii aan daliil jirin daabitkaan haysanayna waxaan odhanayna kana kan ka horeeya oo daabitkaa caamkaan haysanayna marka imika wuxuu yidhi haddii dee bal umuur kale qaraa-in kale iyo waxyaalo kale oo tarjiix keena ayaa kii marka hore laga sareeyey laga horeeyey uu wataa kan kalena ma wato dee kan baa markaa la horreysiinoo dee markaa arrinkiibaa wuxuu noqon mid ama wuu la sinaanayaa kii marka hore ka horeeyey awama waa ka horeynayaaba waay rubamaa yacridu lilmafuuqi ma yajcaluhu musaawiyan aw qudima suyuudi oo kale cibaaradan oo kale nadmigiisii uu nadminaya id qad yacridu lilmafuuqi ma yajcalu faaiqan waaba ka mithaal adigu dee waa marka la eego mithaal caam ahaaneed maaha mithaal xadiisiya kama low kaana hadduu yahayba wayaal xadiisu xadiidkii cinda muslimin muslim agtiisa muslim uu kuba suganya matalan wahuwa xadiidkaasna mashhuurun uu yahay mid shuuroobo duruq tacaduday leh oo qaasirun kaba gaaban laakiin can darajati tawaaturi tawaatur darajadii ka gaaban laakiin xafatu ay hareereysay oo uu kulansaday qariinatun qariino ay hareereysay sida matalan isagoo dee wax keenaya ama ruwaadiisu ruwaadii aynu soo marray xufaadii waxa uu kuba tasalsulay tii aynu soo marray oo saara biha uu ku noqday yufiidu mid faa'iideynaya alcilma cilmi daniya uu faa'iideyn fa inahu cilmi wax nadariyaan ujeedaa fa inahu xadiidkaa yuqadamu waa la horreysiinayaa cala alxadiidi xadiidkii baa laga horreysiin alladii xadiidkaasoo yukhrijuhu soo saaraya albukhaariyu bukhaari uu soo saarayay idaa kaana hadduu yahay xadiidka bukhaari fardan mid keliya mutlaqan si guud oo dee adigu guud ahaan waa lagaba horreysiinaya markaa muxuu leeyahay makaalkan dee markaynu noqono bukhaari iyo muslim waxaan idhi kitaabka bukhaari waa ka horeeya kitaabka muslim asbaabihii keenay taqdiimkaasna casharkii shalaytaan kuba soo maray taasi waa labada kitaab markaan bukhaari iyo muslim nidhaa laakiin markaan axaadiistii nidhaa waxaa suurtagala xadiid muslim kuba sugani inuu ka horeeyo xadiid bukhaari kuba sugan waana tii u lahaa waa asal oo daliil baa laga bixi karaa tade daliil baa keenay tii wuxuu mithaal kaba dhigay xadiid baa mithaal ahaan masal ahaan uu muslim wariyey xadiidkaasi duruq tacaduday buu leeya waa mashhuur ma gaadhsiisna darajata tawaadur ee laakiin duruq mutacadidu dee cilmi nadarigaas uu ku faa'iideeyey ayuu leeyahay meeshiina waxaa jira xadiid kaleo bukhaari wariyey oo dariiq fardiga ku soo arooray marka umuurahan miisadan kani leeyahay ee uu kuba faa'iideeyey cilmi uu ku faa'iideeyey nadariya ka bukhaari lama socoto dee suurada lama odrhanayo bukhaari wuxuu wariyaa muslim wuxuu wariya uu ka raajaxsan yahay oo xadiidka bukhaari baa kan muslim ka raajaxsan marka wax kale oon ahayn dee kitaabka inuu ku sugan yahay muslim ee ah umuurahan duruqdan tacaduday iyo keentay inuu cilmi kuba faa'iideeye nadariya taas baa ah wax ka horreysiinaysa xadiidkii muslim ee umuurtaas aan lahayn xadiidkii bukhaariyana umuurtaa lahaynba bal markaa waanay dhici kartaa xadiid asxaabu sunan ay wariyeen kolkol inuu umuuraha daraaddeed kaga horeeyo xadiid bal markaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen ama midkood uu wariya uu kagaba horeeyo oo dariiqiisu fardi yahay ama maqaalba kuba yimi koodana wax maqaal ah kuma sugnoo rag dee markaa wada itqaan iyo dabdi fiican le ayaa lagaba wariyey taasoo kale dee kitaabkii walow markaynu eegno jumlo iyo jumlo labada kutubtani ay kala horeysay laakiin markaan mid mid eegno kol waxaa dhici karta kii laga horeeyey in wax horeysiiya ay isaga la socdaan oo uu kulansado oo markaa uu noqdo ka isagu ama kii laba siman oo darajadiisii gaadhaya ama mid kaba horeynaya sida suuradooda noo dhigtay wakamaa low kaana waxaaba lamida taa kamaa low kaana hadduu yaal xadiidu xadiidkii alladii xadiidkaasoo lam yukhrijaahu aanay soo saarin min tarjamatin tarjamo uu xaggeed ka ahaaday oo lagaba wariye ama sanad uu sifad lagu sifeeyey bikowniha ahaanshaheeda asax alasaniidi asaaniidka ugu saxa badan inay tahay wadalika ka maalikin can naaficin can ibni cumar waa silsiladii silsilatu dahab markaasba weeye fa inahu xadiidka yuqadamu waa laga horreysiinayaa calaa man farada bihi wuxuu la gooni noqday axaduhumaa midkood masalan la siyama weliba khaas ahaan iyo gaar ahaan idaa kaana hadduu yahay fii isnaadi isnaadkiisa uu ku sugan yahay xadiidka man fiihi maqaalun ruux dee hadal kuba yimi hadalku xataa ayaanu muatirba noqoninbe uu kuba sugan yahay oo muxuu yii waa arrin kale oo adigu masaladii hore un inoogu sii adkaynayo ama arrinkii hore inoo sheegayo daabitkaas oo wuxuu leeyahay bal mithaal ahaan xadiis baanay bukhaari iyo muslimay warin ee imaam kale ayaaba soo saaray ka soo qaado imaam maalik baaba muwadaciisa ku soo saaray isagaa warinayo wuxuu ka wariyay naafic naaficna ibnu cumar waa silsiladii la baxday silsilatu dahab bukhaari iyo raglina ay yidhaaheen ba asaxu lasaniidu waa taas oo sanadkaas baa asaaniid oo dhan ugu horeeya ugu asaxsan ay yidhaaheen taas ay yidhaaheenba bal haddaba xadiidka caynkaasi hadduu meesha jiro xadiid kaloo bukhaari iyo muslim midkood wariyey saasuu kaba cabiray haddii labadooda wariyana waa la mid weliba gaar ahaan aan dee sanad caynkaasa aan lagu warin rijaal aan raggan itqaan iyo dabdi aan ku gaadhahayn oo dee marka la eego darajadaa dhexee ruwaadaas la aqbale axaadiistooda ama darajooyintaa kaba tii dhexe xataa kaba hooseysa ayaa lagaba wariyey ama dariiqii waxaaba kuba sugan qolooyinkii kalaamkuu kuba yimid ee waa ta aan soo sheegnay in sideetameeye nin oo bukhaari kuba sugan kalaam bal martabadu doon kalaamkaasi haba gaadhsiisnaadee uu kuba yimi muslimna intaa in ka badan ilaa boqol iyo lixdan hadal uu kuba yimi markaa sanad dee ragga caynkaasa mid kamidii uu ku sugan yahay oo ayaa xadiidkiisii ay dee adigu ayay wax ku wariyeenba xadiidkan ama sanadkan labaad iyo xadiidkan labaad uu kuba yimeen iyagu warina waa xadiid markaa asaaniiddii laguba sifeeyey asax alasaniida inay tay laguba warinayo dee suuradaas oo kale xataa kalaamku haddaanu muathir ahayn dee ninkii hadal uu ku yimi kollay lama sinaanayo nin aan wax hadaloo kuba yimi jirin oo cadaaladiisa iyo tawfiiqiisa laysla meel dhigay lama sinaanayo marka kaas oo kale ee kutubtaa kale kuba sugan ee lagu wariyay in tarjamada lagu sifeeyey asax alasaniid inay tahay way ka horeynaysaa oo uu ka horeynayaa xadiidkii labadooda mid ahaani wariyey hadday wada wariyeenna waa la midun khaasatan ee dee raawigiisu aanu heerkaa gaadhsiisnayn ama aanu kuba dhoweyn ama kalaamo uu kuba yimi ee maqaal uu kuba yimi waa ka horeynaya marka umuurahan sheekhu tu inagu baraarujiyey waa masale uun ay tahay horta kutubtii si loo kala horeysiinaya xadiidkii saxiixa waa kaa inoo soo sheegay arrinta jirtaan waxa weeyaan tasiixaasi waa marka la eego duubduub ahaan jumlo jumlo laga laga fadilayo kitaab kitaab laga fadilaye markay afraad iyo xadiid xadiid noqoto waxa suurtagala oo dee markaa laakiin waa inay daliil meesha ay noqoto wax keenay meesha ay jiraan iskama imanayso haddii wax keenay aanay jirin taa horaan ku suganayna kama baxayno taa hore laakiin markay wax keenay jiraan xadiid martabadiisu ay hooseysay ayaa umuurtan isaga uu la socotee uu kulunsaday daraaddeeda taqdiimka u keenaysa uu kaga horeynayaa xadiid markaa marka hore dee markaynu eegno tartiibtaas aan eegno ka horeyn lahaa ayuu kaga horeynayaa bal markaa waana daliilkii uu sheegayo daliil baa lagaga bixi karaa taaw fa in khafa dabdu dabdigu hadduu yaraado ay qalla uu yaraado raawiga dabdigiisii yuqaal waxaa la yidhaahaa khafa alqowmu qowmkii way yaraadeen khufuufan yari ayay yaraadeen ay qalo walmuraadu waxaana looga jeedaa maca baqiyati shuruudi shuruudda inteedii kale iyaday la jirto almutaqadimati inoo horeysay fii xadiid saxiixi saxiix xadiisa inoogu soo horeyse fa huwa alxasanu lidaati xadiidkaas waxaa lagu magacaabaa xasan lidaati baa lagu magacaabaya kolley waqtigina aad buu yar joogay adigu waan inta yar maan laqlayn doonaayo waxa adigu xadiidkii saxiixa waan kaba soo baxnay aan ka soo baxnay tacriifkiisii guud weeyaane qeybihiisii kamaynaan wada bixin saxiixaasi waa saxiixii lidaatiisu marka hore bayna soo yidhi ama asaxiix ligayri kii la odhanayay waa inoo dambeeyaayo dee waa xadiid asalkiisu xasan ahaa wax ogeeye ama duruq loo helay oo markaa martabadii xasannimada inuu ka tegay saxiixa martabadiisa uu gaadhay sida uu ku gaadhayna isaga inoo sheegi doona bal markaa waxa ay tahay xaafid ibnu xajar imanka halkan intan tacriifkumaan kuba gaabsanaya waxa weeye wuxuu inoo tacriifiyey xadiidkii xasankaabuu inoo tacriifiyey xadiidka xasankiina marka la eego markuu noqday martabo u dhaxaysa xadiid saxiixa oo kolley shuruuddiisu ay caddahay iyo xadiiثa ضaciif o isagana tacriifkiisu tacriif dhan yahay oo dee waxa uu daciif ku noqonaya ay cabaday markuu noqday mid labadaa martabo uba dhaxeeya ayaa waxa adkaaday tacriif shaamila oo dee soocayo waxyaalihii kalena kaba soocaya ama kii ka hooseeyey ka soocaya ama kii ka sareeyey in la helo aimada tacaariiftoodna way badnaatay naqdiyo badan baa kuba yimi tacaariiftaas oo tacriifyadii lagu tacriifiyey inta badan ictiraad baa kuba timi tacriifka xaafid ibnu xajar halkan sharxi nukhbo ku tacriifiyeyna waxay ku tiriyaan min ajwadi tacaariif inuu yahay oo macnaa ujeedadu aad buu usoo yar dhoweynayaa si oo wax kuma sugna waxyaalaha markaa la eego tacriifyada kale kuma sugan ee yar ah ama ijmaal wixii uu yahay wax duduuban oo dee t aan la tafsiirin ama wax aan sooc ahaynba waxyaalihii kaleba uu yahay markaa muxuu inoo soo dhigtay shuruud kaleba ma dhigan fa in khafa dabdun buuli macnaa dabdigii raawigani hoos buu u dhacay oo dabdigii taamka aynu soo maray ma lahay oo dabdi waa u xasilay laakiin dabdigiisu waa markaa ma weyna waa yaraaday oo dabdigaa hore ayuu hoos ugaba dhacay xadiidkaasi waa xasan markaa taa macnaheedu maxay tahay shuruuddii saxiixa dib ugu laamaysaa shan shardi baan soo haynay shantaa shardi mid itisaalu sanad bay ahayd halkan waa loo shardiyayaa midna cadaalatu ruwaad bay ahayd shardigaas isna waa loo shardiyayaa raawigii midna waxay ahayd cadamu lcila shardigaa isna waad haysanaysaa midna wuxuu aha cadamu shuduud shardigaa waad haysanaysaa maxaa inoo soo hadhay addabd dabdigiibaa ah raawiga saxiixana dabdi taam ah ayaa shardigiisu ahaa kanna haddii aan dabdigii taamkaabuu hoos uga dhacay waa nin awqaad dee aanu dabdigiisu kolkol dee awhaam iyo khada waa kaba dhici karaa walow basharu ka wada dhacay laakiin dee midtaa qiladii iyo mudradii xaggaa looma jeeda waa wax dee caadi oo iskaba dhici kara dabdigiisiibaa ka yar dabdigii raawigaas intaasaa farqi udhaxeeya labadoodii xasankii lidaatiga iyo saxiixi lidaatiga waa xaggii dabdiga markaa wuxuu noqonaya kol hadduu dabdiga heerkii la doonayay hoos ugaba dhacay aanu ahayna nin lagu tiriyo nin dee wuxuu yahay awhaamtiisu ay badan tahay oo muqafalah ama xifdigiisu uu xun yahay nin lagu tiriyana aanu ahayn xifdi waa leeyahay laakiin xifdigiisii baa meeshii ah mid naaqiso awqaada qaarkeed baa xifdigiisa wax lagaba sheegi karaa marka wuxuu noqonayaa xadiidkaas xadiidka xasan lidaati la odhanayo bal tacriifkan baan haysanaynaa waayo tacriifkiisu ishkaaliyaad badan buu leeyahay ilaa ay gaadhsay taasi imaamkii dahabi inuu ha waaban ka quustay in dee tacriif shaamila oo anwaacdiisa wada shamlinaya loo helo taas laakiin bal maraatibna waa leeyahay xadiidkii xasan lidaatiga ahaa waa xadiidkaa shuruudii saxiix oo dhan eeg oo dhan laga wada helo waxaan ahayn intaa dabdigo dabdiguna maaha inuu dabdigu meesha ka wada baxo daciifuu markaa noqon ee dabdigiisiibaa raawigan heerkay raggaa saxiixa gaadhsiisnaayeen aan gaadhsiisanay kaas baa lagu magacaabaya xasan lidaati markaa khafa alqowm wuxuu ufasiray khafa inta badan fudaydkaa la yidhaha wixii siqal cagsigiisa u ahaa khafiif saasuu noqonaya laakiin waa wax yari luqada uu kuba yimaada oo tan buu deeta tafsiir inuu dee inoo cadeeyo inay luqada jirta uu keenayo tuu isticmaalay maaha inuu fududaade hadduu yaraado dabdigaasi khafa alqowmu khufuufan qallo bal markaa walmuraadu maca baqiyati shuruudna muxuu wadaa inay arrin keliyuu taabtay kuwii kale o dhan u ka aamusay kuwii kale waa inay wada jiraan maca baqiyati shuruud fi xaddi almutaqadimati fi xaddi saxiix fahuwa alxasanu lidaati xadiidkaasi waa xasan lidaati o laa lishay maxaa loo yidhi lidaatina laa lishayin khaarijin wax isaga ka baxsan mid xasannimo ku noqday maaha ujeedadu mid duruq tacaduday iyo raawi dariiqa iyo mutaabaco iyo mutaabaco ku xasan noqday maahae kaasi waa mid isaga xaggiisa un xasannimadii bay kaba timi wahuwa kaas bal markaa waxa weeyaan lishayin khaarijin xasan ku noqonaya aladi kii weeye yakuunu uu noqonayo xusnu xasannimadiisu bisabab اlictidaad xoogo uu xoogoobay oo wax kale ay kabeen kay sababtiisa ay noqonayso kaa waa xasan ligayri o kaas baa meesha kaba baxaya naxو xadiiث اlmastuuri ida tacadada duruqu ruuxii marka aan cidni tawhiiqin cidna aani tajriixin xaalkiisa aan la aqoon laakiin jarxi aan laguma aqoon haddii duruqdiisa ay tacadudo xadiidkiisaba weye oo bal markaa kaas isagu xasan ligayri bu ahaa ee kani waa xasannimadii lidaati isaga kaba imanayseen wax kaloo kaba aan kaba imanayn wakharaja bishtiraaط baqi awsaaf daciif wallah subxaana watacaala aclam
wuxuu noogu sheegay cashirku tacriifka xadiidka xasankaa kolleyna tacriifyadoodu ay culimadu ku tacriifiyaan ama kolley ikhtilaaf badanna waa ku sugan yahay waana fara badantee laakiin tacriifkii ugu koobnaa uguna dhawaabuu sheekhu inoogu tacriifiyey inta badan ay ictimaadsadeen tacriifkaasna waxaa inoogu soo celin waxbee wuxunbuu kaba cabiray fain khafa dabdu fahuwa alxasanu lidaati
raawiga dabdigiisa hadduu yaraado xadiidkaasi waa ka xasan noqonaya macnuhuna waxa weeye shuruurdii saxadaynu hore u soo marnay shanta ahayd bal afarta kale way wadaagsanayaan oo wax farqiga u dhaxaynaya ma jirto xadiidka xasanka iyo xadiidka saxiixa itisaalu sanadkii si loogu shardeeya saxiixa xasankana loogu shardeeya cadaaladda ruwaadda inay ruwaadoodii ay cadaala ay u sugnaato saxiixiina waa loo shardeeya kanna waa loo shardiye cadama shuduud iyaduna shardigaasi labadoodiiba waa ka dhaxeeya cadam alcilana shardigaasi labadiiba waa ka dhaxeeya markaa maxaa meesha yimid dabdigii ayaa raawiga saxiixii waxaa shardi ahayd dabdi dhan inuu ruux mutqin oo xaafid oo daabido inuu yahay raawigan xasankuna bal dabdigaasi dee waxa weeye heerkaa sare kaa la doonayay shardi ma aho waa waxa u dhaxaynaye haddii ruuxu wax dee waxqabanayo xifdi le uu yahay oo nin xifdi uu ka qaalib noqday xifdi xumo wuxuu la wariyo munkar laguma tiriyo aanu ah inuu martabada ama mid muqafala ka kor noqdo laakiin dee xifdigaa sare aada u adag aanu ku sifoobin taas waxay noqonaysaa dee xifdigaa sare uu hoosta uga dhacay baa derajadii saxiixa hoos ugaba dhigayo xasan buu noqonayaa intaasaa u dhaxaysa labadooda bal markaa intaasuu inoo soo sheego tacriifka baan kuba soo maray waxaanu inoo sheegay waa xasan lidaatihi ka la leeyahay waa ka shuruuddii isagu buuxsaday ee shuruuddaa u buuxsantay daraaddeed xasannimo loogu magacaabay ee kan arki doonee kale ee xasannimadu wax khaarija ay ka iman isagu shuruuddii ma buuxsanba heerkii xasannimo ma gaadhin ee laakiin duruqdii oo tacaduday baa is adkaysay oo iskabtay oo halkaasay xasannimo kaba soo baxday waa wax khaarija balkaa isaga dee ma ahaa xadiidkii imika aan tacriifeyne mar kale ayuu inoo soo socdaaye kan meesha loo jeedaa waa xasan lidaati saas yihi wahuwa aladii kii wain yakunu xusnu xasannimadiisu uu noqonayo bisababi اlictidaadi xoogo uu xoogoobay oo wax kale ay kabeen sababteed xasannimadkiisa uu noqonayo kaas oo waa ka shay khaarija xasan ku ah ka isagu maha ka imika la tacriifinayo ama ka loo jeedo naxwu xadiisi lmastuuri kii mastuurka ahaa xadiidkiisiba weeye idaa tacadadat duruquhu duruqdiisu hadday tirowdo oo ay tacaduddo mastuurkuna waxa weeyaan kollay alfaadaha culamaa lxadiid agtooda soo noqnoqotiya kutubta mastuur iyo mubham aynu ku soo maray isaga bayquuniyadii mubham muhmal mid ay yidhaahaana waa soo yimaadaa iyo majhuulkii xaafidna xajar baa wuxuu yidhaahaa dee rag saynu bayqooniyadii kusoo marray ninku haddaan magaciisaba la sheeginoo xadathana ama camr rajulin un baa la yidhi ama can ibni fulan kaas isaga mubham baa lagu magacaabaa wa mubhamun maa fiihi raawi lam yusam waataynu soo maray haddii magaciisa la sheego laakiin tan dee kala dudan kala duwan baa magacan lagu magacaabaayo wixii dadka kale ee magacan leh uu kaga soo cmilaan lama raacin kaasna muhmal bay yidhahan sida axmed oo kale axmed markaasoo dhowr axmedna waa jiraan dhowr axmed baa jira oo dee ruwaadiiba jira axmedkan aabihii ama nisbadiisii lama raacin kuwa kale axmedda laydhaa uu kaga bixila kaas waxay ka cabiraan muhmal bay idhahaan kolley kitaabkana uu inoogu keeni doonaa waxa lagu garan karo haddii laakiin waxa weeyaan dee wixii keyrkii lagaga soocayay ay raacdo axmed ibnu muusa oo mihaal ahaan taqriiban waa dee mihaal ahaanun ayaaba la yidhi laakiin ninkan nin keliun baa wax ka wariyo o cid labaadoo wax ka warisay lama hayo dee lamana tawsiiqin kaasna waa kay majhuul ka cabiraan waa majhuul bay idhaahaan haddii nin wax ka badani uu kaba wariyo matalan laba iyo saddex iyo ayaa kaba wariya laba iyo wajaalada caynta waxay kuba kor noqoto laakiin aan la tacdiirin oo dee daahirkiisa dhowrsooni baa lagogiya lama tacdiirin mid wax ka badanna waa wari ka wariyay laba iyo kaas baa mastuur lagu magacaabaa oo isaguna waa nin dee bal markaa mastuur la yidhaha ama majhuululxaal barhkood ay kala farqiyaan kuwana waaba isku mid un oo majhuululxaal iyo mastuur waa isla mid haddaba kaas oo kale de waa xasan hayro lama tacriifinayo marka wuxu uhi sheekhu wakharaja waxa baxay biishtiraadi baaqi alawsaafi awsaafta inteedii kale shardinteed inay markii intii kale muu celina wuxun buu yihi fain khafa dabdu unbuu ina yidhi marka mu oo imaka halkan itisaalu sanadkii iyo cadaaladii iyo cilo la-aan iyo shuduud la-aan uu ka aamuso macnaa iyada waa la ictibaarinaya marka waa loo shardiyaya xadiidkii xasankaabay taasi kaba dhigan tahay shardinta awsaafta inteedii kale waxaan dabdigaa hoos u dhacay aan ahayn aan shardinay waxaa ku baxayaa daciifu daciifkii oo ujeedadu shardigan dabdigu inuu intii heerkii saxiixa aanu gaadhsiisnayn waa kaanoo xasan buu noqday laakiin haddii meeshaasi ay kaba baxda itisaalu sanad la-aan daciif buu noqonaya haddii cila ay soo gasho ama shuduud ama cadaalalaan daciif buu noqonoo shuruudii kale intanu mooye aan shardaynayn xasanka u shardayno waxaa markaa meeshii ka baxayo xasankii dee ka soocmayo xasanka uu kaga soocmayaa taa xadiidka daciifka ah wahada alqismu qeybtan min alxasani xasanka ka mida waa xasan lidaati buu tacriifinayey walo dee waana hadalkiisu siduu kuba cad yahay walo dee culimada agtooda intooda badan xasanka ligayrihina bal xataa haddaanu maraatib lahayn laakiin saxiixa waa la wadaagsanaya maqbuulnimadii iyo camalfalkiiya noocan qismigan min alxasani xasankii mushaarikun waa la wadaagsanaya lisaxiixi saxiixi fi lixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo wain kaana haba ahaado duunahu mid ka hooseeya oo ka waabsan oo wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala xadiidkan aan tacriifine waa xasanka oo weliba hadalkiisa dee xasan lidaatii buu ku tacriifiyey in kolley ka kalena waa la mide laakiin daahirka kalaamkiisa taase xadiidkii saxiixa aynu soo maray waa ka martabo hooseeya laakiin waxa weeyaan xagga in lagu camal falayo o la xujaysanayo xadiidkii saxiixa ahaa waa la wadaagsanaya waa jaanibka waa kala mid oo xadiidkan lagu camal falaya la xujaysanaya xadiidka saxiixa un kuma koobna ee xasankana waa lagu camal falaa lana xujaystaa markaa ha kaba hooseeya xaggii martabo ahaan ee hooseyntuna marka tarjiixiya loo baahday muuqanaysaaye waxa weeye xaggii marka la eegay ixtijaajka uu la wadaagsanayaa ta wahada alqismu min alxasani mushaarikun lisaxiixi fi lixtijaaji bihi wain kaana duunahu ha kaba hooseeyo oo dee ha kaba hooseeyo saa daraaddeed bay dhacday culimada qaarkood inay dee markii uu ixtijaajkan iyo camalkii la wadaagsaday aanay kaba soocin xadiidkii xasanka saxiixa ahaa ay saxiix iyo xasanun may daciifun axaadiisi ay u qiibay qaybiyeen inkastoo iyaguba ay dee qiranayeen noocan xasankii inaanu la martabo ahayn noocii kale see kole dii ay xaggaa wadaagsadeen waana tasarufaadka xaakim iyo ibnu xibaan iyo ibnu khuseyme iyo sida tasarufaadkooda kaba muuqata bal markaa taasi waa xagga marka la eego walow dee iyaguba ay qabeen inuu kaba hooseeyo xataa dee albani oo kale taqsiimaadkiisan saxiixu daciif iyo jaamicu daciif saxiixu tarkiib iyo daciifu tarkiib asilsila saxiixa iyo asilsila daciifa waxyaalahaasoo dhan lafdigan saxiixo waxa weeyaan maaha macnuu axaadiisii saxiixa aydun buu jaanibkan ku sheegayaa oo saxiixuljaamiciisu inuu axaadiisii saxiixa aydun kulansanaya ama silsiladu ama kutubtan kale uu saxiixa iyo u kala saaray xasankaee sunanta kaba midiye saxiix iyo xasanka waa israacsanyaho qeybtaasi xadiidkii xasanka iyo xadiidka saxiixaba waa ku wada sheegaya laakiin dee markuu xukum ahaan xadiid kasta gaar ahaantiisa soo qaadaya waa kala caddeeyaaye se tasmiye ahaan waa raaciyey oo saxiixuljaamic waa axaadiistii saxiixayd iyo tii xasanka ahayd xasba naqdi ee jaamicu sagiir kuba sugnayd iyo ziyaadadiisiibuu ku sheegaya halkaa saxiixu tarkiibna waa sidaas axaadiistii kitaabka tarkiib iyo tarhiib dhacday ee ama saxiixayd ama xasan ahayd buu halkaa kuba sheegay asilsila saxiixana waa taasun waa axaadiistii xasankahayd iyo axaadiistii saxiixa ahayd uu halkan doonaya inuu kuba sheego ayuu magacan ku wada idlaaqay oo taasba imaka halkan tasmiyaankumuu kala soocin wmushaabihun lahu waanu shabahayaa macnaa waa noocan xasankiihi mushaabihun lahu lisaxiixi fi inqisaamihi qaybsankiisa uu qaybsamayo ilaa maraatiba maraatib bacduhaa barhkeed fowqa bacdin barhka ay ka sarayso dee waxaanma sina oo laba nin oo la odhanayo dabdiga iyo cadaaladii bay si kasta ku siman yihiin ma jirto way kala saraynayaan oo way adag tahay in laba ruux iska daa wax ka badana la idhaa dhinac kastay kaba siman yihiin marka way kala heer saraynayaan oo sidaasay u kala dewati asaxu saxiix baan soo aragnay iyo dee kaasoo maraatib lahaa ama ikhtilaaf jira iyo haddana midkaa duunahu fi sixa iyo duunahu fi sixa iyo fi lquwa ayaan soo maray haddaba sidaas oo kale ayaa xadiidka xasankuna noqonayaayo ruwaadan dabdigoodu heerkaa sare aanu gaadhsiisnayn dee aan ahayna dad lagu tiriyo muqafaliin iyo inay yihiin waxay la gooni noqdaana munkar iyo xifdi xun oo taasi ay ka qaalib noqotay aan ahayn dee iyaguna haddana isku mustawo maaha way kala mustawo sarraynayaan xadiidkii markaa xasankaa isna maraatib buu yeelan oo waxa u martabo sarraynaysa axaadiidta aimada qaarkood ay kuba tiriyaan saxiix inay tahay oo haddii saxiix lagaba dhigana adnaa maraatiba saxiix noqonaysa ayaa ugu heer sarrayn oo dahabi oo kale misaalka wuxuu kaba dhigaa bahz bnu xakiim can abihi can jaddihi wixii dariiqaa laguba wariyo ama camr bnu shacayb can abihi can jaddihi ibnu isxaaq can itaymi duruqda caynkaasa oo bacd alculamaa ay tasxiixiyaan waa aclaa maraatibi alxasan weeyaanoo dee waaba barhkood baaba tasxiixiya de haddana hoos waxaa loogu soo dhacayaa duruqda markaa ama asaaniidda raggeeda laysku qabtay barhkood oo daciifiyo kuwa xasan kaba dhigay sida xaaris alacwar iyo caasim bnu dabre iyo amsaashooda barhkood ay daciifiyaan oo isna adnaa maraatib alxasan noqonayso kuwa tasxiix iyo tadciif uba dhexeeya tadciif iyo taxsiin waa adnaa almaraatib kuwa tasxiix iyo taxsiinba markaa dhexdooda khilaaf kuba yahay ayaa acla sida dee camr ibnu shacayb iyo bahs ibnu xakiim iyo amsaashood ibnu isxaaq axaadiisiisa dee wax kale lagu cilaynaya inay jirin iyo ayaaba iyadna noqonaysa xasanka maraatibtiisa kuwa uga sarrayso markaa taasu u qaybsamaya kolley ka qaybsamayaana waa xasan lidaati xasan likayri qaybaha uma qaybsamayeen wabikasrati duruqihi yusaxaxo wuxu uhi sheekhu wabikasrati duruqihi waa xadiidkan xasanka duruqdiisa badnida ay badnaatay taa sababteed ayaa yusaxaxu lagu tasxiixinayaa oo uu martabadii xasannimo kaga tegayaa uu saxiix martabadii ku gaadhayaa bal markaa xadiid kolley xadiidkii wuxuu inoogu qaybsamayaa imika saxiixa ah laba qaybood saxiix lidaatihi iyo saxiix ligayrihi xasankiina labuu inoo noqonayaayo waa xasan lidaatihi iyo xasan ligayri saxiixii lidaatiga ahaa waan soo aragnay xasankii lidaatigana waa tan imika aan tacriifkiisii maalintii horean ka soo aragnay imakana aan iska sii taam yeelanay marka maxaa laba kalea inoo soo hadhay saxiix ligayrihi buu halkan inoogu sheegayaa markaa muxuu yihi saxiix ligayrihi wa bikasrati duruqihi waa kan xasankaynu hayne damiirka xasanka isaga cesho wa bikasrati duruqi lxasani kan xasanka lidaatiga duruqdiisa badnidooda ay badnaato bacna ay tacadudo uun oo ay tacadudo ayaa yusaxaxu lagu tasxiixinayaayo uu xasannimo martabadeed ka tegayaayo wuxuu gaadhayaa saxiixoo saxiix ligayrihi buu noqon marka waxa weya duruqdaasi haddii xadiidkii xasan buu ahaa markii hore xasan lidaatihi buu ahaa dariiq labaad oo isaga la simanoo ama xasan isaguna ah ayaa xadiidkii kuba yimi oo waxa weeyaan dariiq labaad ama waxa weeyaan la siman ama se kasii heer sarreeyo saxiixsiisa uba noqonaya ayuu xadiidkii kuba yimi xadiidkaa dariiq keliya ku filan oo kabay soo xoogeynayso markaa kii xasanka ahaa markan waa la xoogeeyey oo naqsigii yaraaye kaga sugnaa xaggii dabdigiisa hoos u dhacay meesha waa ka baxayaayo uu ka mayaayo saxiix ligayrihi buu tegi haddii laakiin duruqdu ama dariiqani ka hore uu ka martabo hooseeyo oo marka gooni ahaantiisa loo eego kan labaadaynu helay xasan lidaatii ma gaadhayaynu xasan ligayrihi gaadho mooye xasan lidaatii ma noqonayo kaa waxaa loo baahanaya san uu kasrada kaba cabiray duruqdii inay tacadudo oo mid wax ka mid keliya ma kabayo eh mid wax ka badan in loo helo markaa duruqdaasi markay tirawdo xadiidkii martabadii xasanimuu ka tegayaayo wuxuu tegayaa saxiix ligayrihi marka taas weeye intaasuu imika inoogu sheegayaayo waa qeybtii saddexaad ee saxiix ligayrihi taas oo bikasrati duruqi kan xasankaa duruqdiisa badnidooda ay badnaato weliba waxaan leenahay suuro mid keliya lagu kaaftoomi karaa waa markuu labada dariiq aanay kala hooseynba ee ka kalena xasan lidaatihi noqonayo ama uu kaba sii sarreeyo waxaan ayaa yusaxaxu lagu tasxiixinaya taas wainamaa yuxkamu markaa wuxu uhi sheekhu wainamaa yuxkamu waxaa loo xukumayaa lahu xadiidkan xasankaa waxaa loogu xukumayaa bisixati sixo oo uu saxiix ligayrihi u noqon cinda tacadudi duruqi duruqdu markay tirowdo agteeda ee macnaa dariiq wax ka badan uu ku soo arooro lianna lilisuurati suuradii waxaa u sugnaaday almajmuucati majmuucadeedu waa suuradda isu tagan dariiqan iyo dariiqan kale ama duruqdan kale ay isu tegeen suuradaa waxaa u sugnaatay quwatan quwa u sugnaatay tajburu kabaysa quwadaasoo tajburu kabaysa alqadra qadarkii kabi aladii qadarkaasoo qasura qasaran way taala qasura uu gaabnaaday oo bihi isaga sababtii ama qadarkaas sababtii uu la gaabnaaday dabdu raawi lxasani xasanka raawigiisa dabdigii uu kala gaabnaaday can raawi saxiixi saxiixa raawigiisa uu kala gaabnaaday waa waxaan keenaya in saxiix ligayrihi lagaba dhigo oo wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala waradiya can waxaan uu xadiidkii xasanka ahaa markii dariiqiisii tacaduday ee laba dariiq ama saddex dariiq loo helay uu u gaadhay inuu noqdo saxiix laakiin saxiixaasi mid xaggiisa ka yimi maaha waa mid wax khaarijiya ka yimi oo saxiix ligayrihi baa la odhanayaaye suuradan majmuucada ah majmuucada wuxuu u wadaa waa duruqdan tacaduda isu tagtay inay wax keliya wada tilmaamayaan wada faa'iideynayaan isu tagtay quway leedahay oo dee wixii daciifka ahaa tamarta daraa wax kaloo tamar daran haddii looga geeyo laysu geeyo way istaageerayaanoo way isxoogeynayaanba haddii wixii kaba sii batana quwadii way siyaadaysaa markaa suuradan majmuucada waa isu tagan duruqdan ay isu tagtay ayaa waxa meesha imanaysa quwa ayaa meeshii ka soo baxaysa quwadaasi maxay kabaysaa nuqsaantii jirtay markii hore ee xagga dabdiga raawiga xasanka jirtay ee sababteedna uga gaabtay raawigii saxiixa ugala gaabtay ayay kabaysaa matala ninkii xasanka xadiidkiisu xasanka ahaa ee dabdigiisu fududaa ama dabdigu yaraaday ixtimaal baa meeshii jira ninkani dee kolkol baa su-aal xifdi kuma timaadaa khada iyo kaba dhacaa jira idqaankiisu heerkii sare maahee ixtimaal baa jira inaanu wixii dabdin oo kale dee inuu dabdiyana meesha way taalaayo waa nin maaha lagu tirinayo muqafal inuu yahay haddaba marka dariiq kale loo helo jaanibkii ahayd inuu dabdiyey baa raajix noqonaya dariiq kale markii loo sii helana jaanibkiibaa quwadiibaa sii siyaadsanayso xaggii wixii aan kaba baqanaynay ee inuu xadiidkan aanu dabdin ah ninkani dabdigiisuma adkee wixii aan kaba baqanay xadiidkan inaanu dabdina ayaa meeshii kaba baxayo jaanibkii inuu dabdiyey baa kuwo yeelanayo xoogoysmaysa kol haddii dariiq labaad iyo mid saddexaad iyo loo helay saas baa deeta uu xadiidkii ku noqonaya saxiix likayrihi loogu magacaabayaayo waa isu tagan duruqda ay isu tageen suurada majmuucada taas buu wadaa ayay quwa ka dhalanaysaa dee taa an yar ee daaxinay ah quwada halkaa kaba timi ayaa waxay kabaysaa nuqsaantii jirtay xagga dabdiga ee uu ninkani raawi xasan uga koo hoos ugaba dhacay raawi saxiix taas bay kabaysaa wa min sama arrintaa liajrigeed ayaa tudlaqu loo idlaaqayaa lagu idlaaqayaa asixatu sixadii cala lisnaadi isnaadkii lagu idlaaqi aladii isnaadkaasoo yakuunu ahaanaya xasanan xasan lidaatii noqon low tafarada hadduu keli noqdo hadduu keligii yahay isnaadkii xasan lidaatii noqon laha ayaa lagu idlaaqaya goormaa lagu idlaaqaya idaa tacadada hadduu tiroobo xadiidkii sanad labaad hadduu cala laqal ay siman yihiin ama ay kala sareeyaan ama sanad saddexaad dee ama dee sanad mid keliya wax ka badan loo helo haddii ay kaba derajo hooseeyaan oo macnaa wuxuu leeyahay xadiidkii xasan lidaatii keli ahaantiisa la odhan laha markuu isagu keligii yahay ama isaga in aan eegayno ayaa markaan la eegno duruqdan kale meesha soo baxday ee xadiidkii uu yeeshay ayaa muxuu ku noqonayaa lagu idlaaqayaa inuu saxiix yahay saxiixnimaduna wax xaggan ka yimi maa mid keliya xaggii isu taggan wax ka yimi weeyo markaa wax khaarijiyo sidaas baa saxiix likayrihi uu noqonaya wahaada markan aan leenahay xadiidkii waa in bal ama waa xasan uun oo xasanun aan ku idlaaqayno ama saxiixun aan kuba idlaaqayno waa xaysu meeloo yanfaridu uu gooni noqonayo ama arrinkani alwasfu wasfigii wasfigii xadiidka la sifaynaya markaa waa xasanun la yidhaaho ama waa saxiixun la yidhaho waa arrinta aan soo sheegnay marka aan soo sharaxnayn kaba soo baxnay taasba weeye bal markaa in haddii xataa dee xasan saxiix likayri laguma magacaabo walow aan la eegayno duruqdan kale xoogeysay laakiin xadiid baan ku magacaabaynaa tan oo dee wasfigii kolley waa gooni un fain jumica haddii la jamciyo bal markan xasan idhi waa taa waan soo aragnay tacriifkii saxiix keligii haddii la yidhaahna waan soo aragnay ee haddii labadoodii la jamciyo laysu geeyo sida loo jamcinayaana waa maxay ayasaxiixu saxiixi iyo walxasanu ayasaxiixu walxasan wuxuu ku fasirayaa aliftan alifu tasniica ah ee ficilka la socota jamiica aliftaas baa ah saxiix iyo xasankii labadooda haddii laysu geeyo fii wasfi xadiidin waaxidin xadiid keliya sifayntii oo bal matalan dee marka la yidhaha xadiidkani waa saxiixo taa uu inoo soo tacriifiyey haddii la yidhaha waa xasanna uu inoo soo tacriifiyey ee haddii labadiio la israaciyo san dee tirmidi kuba aragna in badan oo la yidhaha xadiid keliya haadaa xadiidun xasanun saxiix labadoodiiba waa la israaciyey waa ishkaal bal markaa dee labadoodii la israaciyey nimanka marka mid keliya la yidhaha hada xadiidun xasan waa xasan lidaatihi markuu tahay waa taa aan soo ogaanay haadaa xadiidun saxiixna waa taa aan soo aragnay ee haddii labadii wasfiba xadiid keliya lagu kulmiyo fii wasfi xadiidin waaxidin ka qowli tirmidiyi wagayri waa sida tirmidi iyo kayrkiiba waayo bukhaari baa isna meele lagaba soo naqliyey inuu saas oo kale la yimi yacquub ibnu shayba la yidhaha nin kalena isaguna weliba qadar yar oo koobanala kitaabkiisa laga hayo isagana labada wasfibay badan buu axaadiid kuba sifeeya waaba qolooyin tirmidi laakiin waa ninka agtiisa ay kaba shuhrowday ee aada u badsaday haddaba waabay yihi ka qowli tirmidiyi wagayri xadiidun xasanun saxiix haddaba taas oo kale ishkaal baa meeshii jira wuxuu yihi sheekhu markaa isagoo kolley ishkaalka inoogaba jawaabi laarka casharkuba inay qaadan karto arinkaasi falitaradudi whada fain jumica hadii la jamciyo bal matniga laqlayo jamcintani waa falitaradudi taradudka iyo shakiga ama taradudka iyo shakiga daraadii weeye ayay ugu sugnaatay taasi alxaasili dhacay xasilay min almujtahidi ninkii mujtahidka ahaa kaba dhacay fi naaqili kii isaga soo warinaya xadiidkan taradudka uu kula taraduday ee isaga agtiisa aanay jaanib u raajix noqon ee bal maalan inuu gaadhay heerkii sare iyo inaanu gaadhintaa uu ku taradudsan yahay taas bay arintan keentay jamcintan la jamciyo oo maxay taradudku yahaal ijtimaacat ma kulantay oo xadiidkan ma ku kulantay ama raawiga fiihi fi naaqili shuruudu sixati sixada talo shuruudeedii ma wada gaadhay oo ma laga helaya aw qasuran mise waa gaabnaaday canha shuruuddaa sixada waa kaba gaabnaaday bal isagoo kolley inoo sii dhammayn doona oo tacriifkana amba halkan kuba yar raagi doono sheekhu markaas kuba raagi doono la arkaa casharku inuu intaasun qaadan doono si bal aynaan laqbada un marka dambe aanu u yoordhinaayno ayaan masaladan uu suuraynaynaa masaladu waxa ay tahay oo sheekhu inoo sheegayaa dee aynu aragno inagana kutubteenna ugu yaryarba sida riyaad iyo kuba sugan iyadoo tirmidi xadiid keliya odhanayo haadaa xadiidun xasanun saxiix culimadii taasi ishkaal bay ku keentay xagga ishkaalka kaga keentayna waxa wey waa tawjiihinteeda tan la tawjiihiyo macnaha uga jeeda la caddeeyo xaggay ugaba keentayna dee marka la yidhaha siduu isaguba odhan doono haadaa xadiidun xasan waxay markaa macnaheedu yahay xadiidkii waxaa loo sugayaa qusuur inaanu darajadii sare gaadhin oo heerkii la doonaya xagga sixada inaanu gaadhsiisnayn oo qusuur baa loo sugay haddana marka markiiba la raaciyey xadiidku inuu saxiixun qusuurkii markii hore la sugay oo lahaa halkaa ma gaadhsiisnayn ayaa meeshii laga saaraya haddana dee markaas siday ku dhici kartaa mar keliya uun in kolna la yidhaha haddii xadiidku martabadaa hoosuu ku sugan yahay kolna haddana la yidhaha maya martabadii saruu ku sugan yahay xadiid keliya halkan baa istishkaalku kaba yimi culimadina jawaabteedii way badnaatay walibana dee kale sharaxa bayquniyo oo kale iyana majmuucu sooba naqlinayay la arka dee kutub kale marka aragna majmuucada inay sooba naqliyaan ee khaasatan kutubta si yar waasecaah taasna waxay keentay markan inu islaambal ka jawaabtii kii ka dambeeyey inuu jawaabtiisii dee marka sabri lagu sameeyey axaadiistii tan lagu safeeyey inay noqoto jawaabtii ay buurtiyaan godoloola ay leedahay ama naqdi ku yimaado kii jawaabtii dambuu laba yimina mid kale naqdiyo oo arrintu jawaabahooda iyo naqdinteedu way badnaatay xafid maxajar bal jawaabtiisoo kolley ah dee qolooyin ibnu kathiir iyo qolooyin kale jawaabahoodii uu isaga keenay uu talkhiisiyey oo dee uu tawjiihiyey ayaa waxay meeshu tahay xadiidka markan xasanun saxiixun la leeyahy waa tan uu inoo horreysiideeyey haddii bal xadiidkii waa la kala qaadi xadiidkani inuu sanad keliya leeyahay iyo laba sanad iyo wax ka badan inuu leeyahay hadduu xadiidkani sanad keliya leeyahay haddana xasanun saxiixun uu yidhaah waayo waxaa la arkay isagoo xadiid keliya odhanaya xasanun saxiixun gariibun oo gariibnimona israacinaya marka taasi waxay noqonaysaa waa jawaabtan uu horreysiiyeyoo meeshii waxaa jira oo ninkii mujtahidkaa dee uu arkay ruwaadii xadiidka barhkood oo dee markaa isaga xaggiisa aanu jaanib la raajix noqon aimadii xadiidku iskuma khilaafsantay matalan raawi ayaa ninku yihi waa hiqanimo ku sifeeyey macnaa heerka sar uu gaadhsiisan yahay hiqanimona waxay ka dhigantahay cadaaliya dabdiba oo wada sugnaadeen nin kaloo ruwaad dee raggii aimadii naqdiga ka mida ayaa raawiga naftiisi waa saduuq ba yidhi ujeedadu waa nin cadaalo iyo satri lagu yaqaan laakiin xaggii dabdigiisii waa ka aamusay oo dabdigii heerkii la doonayay ma gaadhsiisna isaga agtiisiina may raajix noqon labadan jaanib mid ama haba raajix noqotay wuxuu doonaya khilaafka jiray inuu ishaaro markaasaa maxay noqotay wasfi keliya kumuu xukmine xadiidka caynkaasaabaa deeta wuxuu raawiga caynkaasi kuba sugnaabu ka cabiray xasanun saxiix marka waxay ahayd dee xaqa cibaaradu inuu meesha awdii la yimaada taradudka keenaysayoo uu ihaa xasanun aw saxiixun waa xasan isagoo marka la eego ictibaar ama waa saxiix laakiin awdii unbuu xadfay arrinta meesha jirtaa marka macnu wuxuu noqonayaa marka la yidhaha hada xadiiثun xasanun صaxiix hada xadiiثun xasanun bاctibaari isnaadihi cinda qowm صaxiixun bاctibaari isnaadihi cinda qowmin aakhar xasan marka la eego aimada qaarkood ayuu yo raawiganimo gaadhsiisnaa damdigiisu heerkii ugu sarreeyey dee barhkoodna waxay u arkeen inaan naqsigan jiraan wax muasira ahayn ragga kale aanu kaba gaabnaynoo siqay ku sifeeyeenoo waa saxiixun biictibaari isnaadii cinda qowmi marka la eego taasi iyadu waa mid waa ka hore haddii laakiin xadiidkiiba laba sanaduu leeyahy waa xadiid laba sanad wax ka badan labuutan kuwa sifeeya iyada taasi maxay noqon labada asaaniid baa la kala duwayo macnaa sanadna waa sanad xasan buu kuba yahay marka sanad la eego sanad labaadna rijaal kuwan ka fiican ama ka xoog badan baa kuba sugan oo saxiix buu kuba yahay oo markaa waxay noqonaysaa hada xadiiثun xasanu biisnaadin صaxiixu biisnaadin aakhara oo isnaadna xasan buu ku yahay isnaad labaadna marka tanna xaqeedu muxuu ahaa waa u caadifa in meesha lala yimaado oo la yidhaho xasanu wa صaxiix xasanna waaye markaa wawdii caadifadii dinbaa tan la gooye tasa taaba awda loogaba gooye markaa hadduu isnaad keliya leeyahayna waa xasanun biictibaari isnaadihi cinda qowm ama dee waa waa saxiixu cinda qowmin aakhariin oo raawigii baa lagu taraduday oo tan baa keentay inaan isaga wax la raajix noqon ama khilaaf ku ishaaraya hadduu laba sanad leeyahayna sanadna xasan buu ku yahay sanadna bal markaa waa ta ugu dhow ee lagu tawjiihinayo tan bal taas buu inoo sharxi doonaa taas uslubkii horta waa intaas intiibuu inoo cadayn doonaa sheekhu markaa wuxuu yihi bal laqbada haddaan ku laabmo fain jumicaa haddii la jamciya iyo صaxiixu wاlxasanu casharku inkastaba ha yaraadee laakiin haddaan dabdino dee aanu inooga baahan mar dambe in la aqriyo lagu noqdo waa dee taasaa muhima un fain jumicaa iyo صaxiixu wاlxasanu fii waصfi xadiiثi waaxidin waصfi xadiid keliya waصfigii lagu jamciyo ka qowli tirmidiyi wagayri xadiiثin xasanu صaxiixu falitaradudi waxay ahayd jamcintaasi waxay ta ahaatay litaradudi taradudka macnaa meeshii uu ku taradudayeen wax u raajix noqdayn alxaasili dhacay ee xasilay min almujtahidi ninkii mujtahidka ahaa fi naaqili ninkii naaqilku waa raawigi raawigiisii uu ku taradudayo maxay hal ijtamacat ma kulantay fiihi shuruudu sixa ujeedadu bal wixii kale iska dhigo oo dabdiga cadaala way u sugan tahay dabdigii ma gaadhay heerkii sare ee dee lagu tirinaya in xaafidoo mutqina inuu yahay aw qasura mise waa gaabnaaday qasurana saas baan ku dabdinaynaa canhaa waa heerkaas shuruudii sixada waa ka gaabnaaday oo dabdigiisu heerkii saree la doonayay ma aha bal markaa taas baa keentay inaanu midna ku sifayno u labadoodii israaciyo wahaada waa marka jawaabtadii aan leenahay taradud baa jira naaqilkii taas baa jira aan leenahay waa xaysu meeloo yaxsulu uu xasilayo minhu min annaaqili ninkii xadiidka warinayay atafarudu kelinimo uu la gooni noqday bitilka riwaayati riwaayada isagii baa la gooni noqday isagiina waa aimada qaarna waa siqay yidhaaheen kuwana waa saduuq baabay yidhaaheen kuwa waxay gaadhsiiyeen heerkii dee xuf ragga itqaankooda uu fiicayay kuwana markaa heerkaa may gaadhsiin ninkii mujtahidkaana waxa weeye labadii qowlba markuu arkay waa ku taraduday oo midna lamay raajix noqon markaasuu doonay labadiiba dee inuu weeshi waxa weeyaan sheego ama xataa haddii mid la raajix yahay wuxuu doonayaa khilaafka jira inuu ishaaro eetuu kaba cabiray xasanu saxiix markaa sheekhu wuxuu yihi wacurifa bi hada hadalkan imika aan taqriirinay waxa lagu ogaaday jawaabu man cid jawaabteeda maduulkiiya ciddii dee jawaabtood istashkala adkaysatay macnaa ku tirisay inay mushkil tahay aljamca jamcin bayna alwasfayni labada wasfi dhexdooda la jamciyo dee waayo culimadu way ishkaal ba halkan oo waxay ku tiriyeen wax mushkila inuu yahay sida jamcin labadii wasfi la israaciyay inay laba waxoo kala soocan bay lahaayeen laba tacriif oo kala soocan bay lahaayeen laba martabo kala sarraysay ku sugnaayeen jamcin xadiis keliya laguma jamciyo oo faqaala waa istishkaalkii macnaa ujeeddadu istishkaalkaa hadalkani uu dee markaa kuba salaysan yahay ayaa imaka hadalkeennaa hore jawaabtiisii iyo iskishkaalkii baan ku xalinay oon meeshii kagaba saarnay muxuu yidhi ciddaas dee sida ibnu salax oo kale faqaala wuu yidhi alxasanu xasanku qaasilun waa ka gaaban yahay cani saxiixi saxiixe martaba ahaan ugaba gaaban yahay oo lama martaba aha fa fi ljamci jamcin la jamciyo bayna alwasfayni labadii wasfi waa xasan iyo saxiix waxa ku sugan isbaatun sugid la sugayo lidalika alqusuuri qusuurkaa xasanka uu ka gaabnaa saxiixa sugid la sugayaa ku sugan iyo wanafyu anfi la anfiyo mar keliya seebaa inta wax loo sugo haddana meesha looga saarayaa la anfiyaya taa jawaabteediibaa imika hadalkaa aan soo marnay aan ka garanayna aan ka qaadanayna ishkaalkana meeshiibuu kaba sii baxaya waana kan jawaabtii dee waan af soomaali ahaan baan kusoo talkhiisane imika hagaag ugu dhaadhacaya oo wuxuu yihi waa muxasiluljawaabi jawaabta murtideed iyo khulaasadeedu waxa weeye muxasil ana taraduda aimati lxadiidi xadiidka aimadiisa taradudkoodii ay ku taradudeen fii xaali naaqiliha xadiidka ninkii soo naqliyey xaaladiisa ay ku taradudeen ee barhkoodna dee ay kuwa ay darajo hoose u sugeen kuwana darajo ka sarreysa ayaa iqhtadaa wuxuu keenay taradudkaasi lilmujtahidi mujtahidkii u keenay sida tirmidi oo kale allaa yasifahu inaanu ku sifayn biaxadi lwasfayn labada wasfiyo ama isaga midna lamau raajix noqon labadaba dee laba imaam baa kalala iyo wax ka badan ama midi waa la raajaxay wuxuu doonaya khilaafka jiray inuu ishaaro markaasaa waxay taasi keentay inaanu ku sifayn labadii wasfi mid ahaan fa yuqaalu fiihi waxaaba daahirku alla fa yaquul fiihi dee ninkii mujtahidka markaas waa daahirka aan lahay lakin waa san cibaarade deeta waxaa la odhanayaa ama wuxuu odhanayaa deete uu yihi xasanun xasan weeye bictibaari wasfi cinda qowmin de haddii aan mujtahidka kale de horta halkan mulla cali markaas ninka labda dura laya uu cibaarada uu ku tawjiihiyo waana inoo suurtagal inaan hadalkii dhamaysano oo iqtadaa lilmujtahidi anlaa yasifu biaxadi lwasfayn ayay taasi ku keentay marka maxaa meeshii jira oo arrintu ay tahay oo jawaabta ama tawjiih uu noqonaya xadiidka labadoodiiba lagu jamciyey fa yuqaalu fiihi waxaa la odhan xadiidkii xasanun xasan weeye bictibaarihi wasfihi cinda qowmin marka la eego wasfiga naaqalkiisa markaa bstinaafiq naaqili ninkan soo wariyey wasfigiisa marka la fiiriyo qowm agtood siduu ku yahay saxiixun saxiixna weeye bictibaari wasfihi ay wasfi naaqilihi weeye ninka naaqilkiisa wasfigiisa markaan fiirino cinda qowmin qowm kale agtood waqaayatu maa fiihi markaa dee arrintan meesha jirta ama waxaan meesha kuba jira ama jawaabtan waxa gaayihiisa uu yahay iyo nihaayadii annahu ninkan mujtahidkii xadafa waa gooyey kalaamkiisi iyo cibaaradiisii minhu ay min qowlihi xarfa taradud iyo de markau tan kuba sifeeyey taradudka xarafkiisi xarfu taradudna waa aw taas buu kaba gooyey lanna xaqaw kol haddii meesha taradud uu jiro xaqiisu wuxuu an yaquula inuu yidhaha xasanun aw saxiixa waa xasan ama waa saxiixna meeshii barhkoodna de qowlka saxiixay qabaan badhna hadalkoodu keenaya badhna xasanimuu keenayaa markaa xad tii un baa la gooye oo xasanun saxiixun uu israaciyey wahaada ay kana ama arinkana waxaa dee waa kama xadafa siduu uga gooye xarfalcadfi xarafka cadfiga min aladii bacdahu ka ka dambeeya waa kaynoo soo socdo oo marka duruqdu ay tacadudo xarfucadfi baa kaba maqan oo kaasna dee xarfucadafkii baa ka maqan si halkan xarfu awdi ay ugaba maqan tahay bal muhimku waxa weeye qaybta hore waxaad ku haysataa xadiidkii sanadkiisu keli ahaa ee tirmidiyo ama dad lamidna ay ku sifeeyeen xataa xaafid meelo waan arkay isagoo taa kuba sifeeye xasanun saxiixun markaas taas ay dhacday waxa weeye waxay noqonaysaa waa xasan biictibaari wasfihi cinda qowm wa saxiixun biictibaari wasfihi cinda qowm oo taradud naaqalkaa jira raawigii raawi mukhtalafu fiihi ayaa meesha kuba suga ama aan leenahay dee darajadiisa xasa heerku gaarsiisaya aimadu aanay isku aragti ku ahayn aragtidooda ku midaysnayn wacalى hada wa binaan calى hada baxna inagoo ku soconayna jawaabtan imika aan sheegnayn ishkaalkaa kaga jawaabnay famaa qiila fiihi xadiidka la yidhaahee la yidhi xasanun صaxiixun duuna maa qiila fiihi waa ka hooseeyaa wixii la yidhi صaxiixun صaxiixoo keliya sababtuna liأna اljasma goynta wax la gooya aqwa waa ka xoog badan tahay min ataradudi taradudkan wax lagu taradudayo wa hada xayثu tafarudu baa markaa tanna muxuu sheekhu inoogu sheegaya iyada waan fahmnay jawaabtii laakiin wuxuu leeyahay markaan leenahay taradud baa jira haddii xadiid la yidhaha xadiidkani waa xasanun saxiix iyo xadiid labaad oo la yidhi waa xadiidun saxiixunun marka waxaa xoog badan oo martabo saraynaya ka saxiixun keliya la yidhi sababtuna waa maxay tahay kan sixadiisiibaa la jasmiyey kana taradud baa jira maxasan baa mise waa saxiix ba dee taradudka jasminta ayaa ka xoog badan oo kol haddii waa dariiq keliya markuu yahay hadduu laba dariiq yeesho way ka duwan tahay taas xaalku oo meesha caadifa ay taal xadfu cadfi yaallo ee wuxuu leeyahay markaa jasmigaa ka xoog badan taradudko ka saxiixnimadiisii la gooyen hadal la gelin ayaa kan muran la geliyo saxiixnimadiisii kaas baa ka xoog badnaanayo hadday istacaarudaan dee markaa kanaa ah ka ka horeynaya taasi waa mid wahada xaysu tafarudu manaa wahada xukumkan ama jawaabtani aan leenahay waa xasanun bictibaar saxiixun bictibaarin aakhar taas aan nidhi waa xaysu meelo atafarudu manaa kelimima ay xaasir tahay xaysu waxa ka dambeeyana waa la rafciya waayo jumlooyin baa loo idaafeeya waa kelima mabniya markaa mufrad looma idaafeeyo xaysu tafarudu xaasilun wey waa markaa tafarud meesha jiro ujeedadu sanadkani mid keliya yahay dariiqaasun xadiidkani leeyahay waila haddii aan tafarud jirin waa maxay aidaa lam yaxsul haddaanu xasilin atafarudu kelinimo oo maalan xadiidkan xasanun saxiixun la yidhi laba dariiqiyo wax ka badan buu leeyahay jawaabtii way isbedeleysaao waatanoo waanan hadalkeennii horena kusoo koobanaye fa idlaaqu lwasfayni labada wasfi idlaaqooda la idlaaqay macan xaalay iyagoo wada jira labadii wasfina haddayaana arrintii iloobina waa xasan iyo saxiixnimo hal alxadiidi xadiidkii lagu idlaaqay ee la yidhi hada xadiidun xasanun saxiixun xadiidkina laba sanad buu leeyahy yakunu wuxuu noqonayaa idlaaqaasi yakunu idlaaqu wuxuu noqon biictibaari isnaadeyni laba isnaad fiiradood laba isnaad oo marka ayaa la kala eegayaayo markaa laba isnaad fiiradood buu noqon oo marka axaduhumaa midkood saxiixun saxiixu uu yahay walaakharu ka kalena xasanun xasan yahay oo kol haddii xadiidku laba dariiq leeyahay iyo wax ka badan labadiina wasfina laysraaciyey markaa ma odhanayno waa taradud raawigiisii lagu taradudaye waa laba isnaad isnaad waa raggii xasankaa ku jira markaa waa xasanun biisnaadin isnaadna waa rag ka sarreeya oo raggii saxiixo wa saxiixun biisnaadin aakhara oo isnaadna xasan buu ku yahay isnaadna saxiix buu ku yahay taas bay noqon wacalaa haada ay wa bina'an calaa haada inagoo ku soconayna ama ku binaynayna kalaamkeenii hadalkan dambe ah laba sanad baa kala jiro midna xasan iyo midna saxiix yahay famaa qiila fiihi wixii la yidhaaho ee lagu sifeeyo xasanun saxiixun fowqa maa kii mid ka sarreeya weeye qiila fiihi la yidhi isaga ee lagu sifeeye saxiixun saxiix faqad oo keliya idaa kaana fardan kan saxiixun la yidhi hadduu keli yahay lianna kasrata duruqi duruqda inteeda badnideedu tuqawi waxbay xoogaysaa bal waa jawaabtii ugu dambeysay imaka halkan ee uu inoogu jawaabo waa ka baxaya arrinka horta qaybtan buu iska yar ka baxaya walow aanu xadiidka xasanka iyo tacriifkiisii ka baxsanayna wuxuu leeyahay markaa tana uu inaydhi oo sheekhu imika halkan inoo sheegay markaan nidhaahno laba sanad xadiidki yeesheen nidhaahno jamcintani waa xasanun biisnaadin saxiixun biisnaadin aakhara waa kii markii hore bay nayidhi wahada kamaa xadafa xarfa alcadfi min aladii bacda xaqu wuxuu ahaa in la yidhaaho xasanun wa saxiixun labada laysku cadfo wowdii unbaa meeshii laga saaray sida tii horeba awda loogaba saaray marka maxay noqonaysaa xadiidka isagoo san oo kale laba sanadle lagu wada sifeeyey xaggii rutba ahaan xadiidkii mid keliya lagu sifeeye saxiix keliya lagu sifeeye waa ka xoog badnaanaya in laba isnaad buu leeyahay kaasi waa hadduu fardiyuu sanad keliya leeyahay oo sanad keliya markii hore wuxuuna soo yidhi xadiidka xasanun saxiixun la ydhaha waa qaybta hore xadiidka saxiixun la yidhahabaa ka sarreeya sababtuna kan waa la jasmiyey kanna taradud baa jira waa xasan ama waa saxiix kanni waa isbedelay arrintii oo laba sanad buu leeyahy ama wax ka badan marka xadiidka xasanun saxiixun ee xaqiisu ahaa in la yidhaha xasanun wa saxiixun dee xadiidka saxiixun keliya la yidhi waa ka badna ka xoog badnaanaya laakiin suuradu ka xoog badn